idiga hadugsheeniyo ragdaya hahaysaday ka habdanay dunidu inagamu dambayni ka habdanay dunidu inagamu dambayni calankenan daadegay miyay dandareen bismillaahi araxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan dhegeystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii maanhadal barnaamijka maanhadal toddobaad walba maalinimada jumcaha waxaad ka dhegaysataan dhammaan xarumaha kala duwan ee daljir ay ku leedahay soomaaliya wuxuuna maanta barnaamijku idinka imanaya xarunta daljir ee magaalada gaalkaayo
haddii lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo cadeega laga dhigo awoodiyo sima awoodiyo sima ilfajigan ayaa laga rabaa awoodiyo sina awoodiyo sina ilfajigan ayaa laga rabaa oran idinkuma arkayse aqal jeexo haysoran idinkuma arkayse aska buxso haysoran idinkuma arkayse aqal jeexo haysoran idinkuma arkayse aska buxso nin xilqaadaye qadyeel hooyhe
waxaana barnaamijka toddobaadkan aan ku falanqayn doonaa xubnaha baarlamaanka dalka soomaaliya oo iminka lasoo dhammaystiray muxuu yahay waajibaadka xubnaha saaran sidee ku soo baxeen ma jiraan wax caqabada ah oo lala kulmay muddadii doorashadooda ay socotay mase yihiin kuwo lagu kalsoonaan karayo dhammaan arrimahaas waxaan ku faaqidi doonaa barnaamijka maanhadal waxaana igala qaybgelaya toresa caashe geela diriye oo ku sugan magaalada gaalkacyo iyo yuusuf ismaan maxamuud oo loo yaqaano shimbir oo ah guddoomiyaha xisbiga midnimada qaran ee soomaaliya kuna sugan magaalada muqdisho ugu horrayntiina waxaan su-aasha ugu horraysa siinayaa yuusuf yuusuf bal waxaad ka warrantaa maadaamaad magaalada muqdisho ku sugan tahay iminka waatan xildhibaanadii lasoo dhammaystiray maxaa ka soconaya muqdisho bismillahi raxmaan raxiim abaartu waa idin tilmaamay tilmaamo jamaalo muqdisho hadda waxaa kasoo hora dagaal xoog leh muqdisho waxaa isku yimid xildhibaano badan oo u badan xildhibaanadii hirshabeelle iyo galmudug waxaa ka jira buuq aada u weyn oo saameyn ku yeeshay arrimihii maaragtay xildhibaanada musuq aada u weyn ayaa jiri sida la socotay qaabkii usoo baxeen waxaway xildhibaanadii hirshabeelle iyo waxaayeen galmudug waa labada meel ugu musuq badan soomaaliya buuq xogla ayaa jira habeen hore waxaa jirta xaflad lagu qabtay magaala city balasa oo madaxweyne hirshabeelle shahaadooyinku siinaya xildhibaanadii kasoo baxay jowhar waxaa kamid aha dadka shahaadooyinka la siiyey wasiir nuux oo ay guddigii wuxuu ahay doorashooyinka ay ka mamnuuceen inuu doorasho galo mar kale marka meesha waxaa ka socda arrin layaab leh waa nidaam dawli iyo sharci iyo kala dambeyn iyo discibliin muwaafaqseen midba dhinac u goosto ayuu wax ka wadaa guddigii doorashooyinka dhinacay wax ka wadaan madaxweynihii waxbuu ka wadaa guud maamul goboleedka waxbay ka wadaan marka arrin aada u qarsanoo jahween aada u badan xamar ka jira
waayahay caashe geelle waa maqlaysaa yuusuf bal adiguna aragtidaada sida xu socdaan iyo xildhibaanadan iminka soo baxay oo lale waa soo dhamaystirnaaniyo bal adiguna ka war
walaal waxaan dhihi lahaa xildhibaanadan hadda soo baxay horta waxay kusoo baxeen si loogu talagalay si loogu talagalay markaan leeyahay waxa waaye wax walba qorshay leeyihiin qorshahaasayna ku fulaan markii hore looguma talagelin qof miskiin ah oo aqoon leh oo karti leh oo aragnimo leh oo dalka wax ka qaban kara in uu ka qayb galo doorashada markii horeba looguma talagelin hadduusan hayn dee qof la yeesho oo inta contract lala gala la yiraahdo anaa codkaaga leh meeshan kuu kaxeeyo iyo meeshan kuu dira baad aadaysaa laakiin muxuu ahaaye adigu adigii ma ahid waxaa tahay qof kaloo anigu aan leeyahay hadduusan yacni saa yeelin oo marka horeba noocaas ahayn looguma talagelinba wadankan yaa wax qaban kara muxua yaa beeshiisa mateli kara yaa soomaali weyn mateli kara yaa dibudhiska dalka ka mateli kara marka horeba looguma talagelin maxaa yeelay haddii aada fiirisid dhammaan dadka soo baxay oo dhan qof bilaash kusoo baxay ma jiran bilaasha ka sokow weliba qofkii la rabay baa soo baxay marka taas waxay ku siinaysaa signal bay ku siinaysaa ah ee, yacni sida wax kusoo baxeen ma jirin een, muxuu ahaa haba yaraatee hab ee, lagu xakamaynayo ama lagu xaqiijinayo ee, war- yaa khalad galay ee qofkii khaladka galay ee, sideebaa beri loo galhayaa qof kasta oo musharaxa oo soomaaliyeed ma aniga qof gaara ma eedeynayo qof gaara farta kuma fiiqayo laakiin musharax kasta oo soomaaliyeed intooda badan wakiilaa u joogay meelaha doorashada kiishash baa u yaalay iriday joogeen hoteeladay joogeen qofka waa lala heshiinayay waxaa lagu leeyahy waa kusoo saaranaynaa annagaana kuleh sidaasaana lagu soo saarinaya dadka siriya saaqa lagu soo saarto balse ma dhihi karno waxbaa la xoogay waxbaa la boobay waxbaa la kaneeyay mabdii ugu horreeya marka hore ay ku yimaadeen qaaba wuxuu ahaaba qab qaab noocaas qaabkiina waa fule xildhibaanadii waa soo baxeen waa yimaadeen marka markay xagga tagaan de anu waxaan is leeyahay waxay dooranayaan waxa weeye ciddii maalgelisay ciddii wadatay ileen qof miskiina oo aan xataa qadadiisa si sahala ku hela ee aan ku helinin oo muxuu ahaay aan waayo aragnimo iyo xirfad iyo karti iyo ee, muxuu aha damqasho ee, wadan iyo waxba aan lahayn baa yacni banaanka lasoo dhiga marka qofkaas waa qiyaasi kartaa qof isleh maaha qof asagu is- qofkiisi asagii ma aha qof qof kale ku dhex jiro waaye dee marka qofkan ku dhex jira meel alla nolosha u wada asagaa yaqaani sidaas un bay ku dhacaysaa marka anigu rajada keliya oo ka qabay waxa waaye haddii qof iyo codkiis la gaaro een, waxbaa hagaagi doona mustaqbalka laakiin inta ka horeysa waaga horeeto hal oday baa u gadan jiray oo qofka markaa tiraahda xildhibaankaygii baa tahay ama dalkaygii baad matashaa wuxuu ku leeyahay adeer been baad sheegtay kuma matala anugu anugu dukaan baan kasoo gatay alaabta waan soo gatay xildhibaanada waa soo gatay intaasoo kun baan kasoo baxsada marka shala saasay ahayd markii dambe waxaanu isniri an waxaan kamid ah dadkii four point five diidanaa markaas waxaan isniri war amaa wax ka roon la heli karaa waxaa lagu fekeray habkan en- enhanced eh, legitimacy-ga lagu fekeray ama habkaan ah ee da- furan oo macnaha eh, eh, isleenahay ee waxbaa kusoo hagaagi kara konton iyo kow qof waxaan islahay marka konton iyo kow qof oo konton iyo kow qabiil ka yimaada oo qof kasta dabeecadiisa wato qof qof yaqaana aysan jirinin haddii la yidhahdo war beeshaasay in alle intii shuruudaas leh oo noocaas leh oo wax tari karta oo qiimo leh oo wadanka wax ka bedeli karta isa soo sharax oo la kala doordoorto absolutely ismaana lahayn aniga qaab noocaana soo geli kara laakiin markii bahashii la xumeeyey oo laga dhigay ee konton iyo kow iyo la badiyey filimkiba waa la bedelay waxaa la yidhi shifo hebla iskale shifo hebloy waxaaba laga yaabaa konton iyo kow qof ilaanba laga heli karinin oo tuulo ay degan tahay oonba laga heli karin konton iyo kow qof oo xataa wadan weligeed maqashada dowladnimo waxaa laga yaabaa musharaxii loo baahnaa oo dalka iyo dalka wax ka tari lahaa inaysan bajifadaasba laga heli karinin marka jaasa waxa waaye niyad jab waxay ku riday dad badan oo wadanka wax u qaban lahaa marka waxaan leeyahay doorashadan ha socoto sidii loogu talagalay baa muxuu ahaay eh, bay u dhacday Eh, wixii kasoo baxana ilaaha idankiisa waa fiirin doonaa waayahay hadda yuusuf ma waa- noqon- yuusuf waa maqlaysaa een, caasho geelle een, ma la qabtaa fikirka noocaasa
aada iyo aada caasha sida ay sheegtay waa run doorashadaa sidii loogu talagalay ayay ku baxday magaceedana wadataa waaba la sheegay doorasho dabdooye dabdaraadkii waa qaabka hadda loogu talagalay waa hab yaanu qofna wadani ah oo wadanka wax u qabanayo ama damiir wadaniyad leh uusan kasoo bixin meesha waxaa dhacday arrimo la yaab leh waxyaabaha ka dhacay haddii aan ka sheekeyno oo aada u fara badan waxyaabihii ugu ijaabka laaban indhahii sare waxaa kamid ahaa wilyaabis oo kursiis ku haysta hal meelna laga soo maalgeli mid kasta mid laba boqol oo kulo doolar lasoo soo- soo baxa adiga waxaa arkinin iyo caaskiisa oo saasoo kale hal meel laga maalgelinayo mid- oo mid kasta boqol kulo doolar lasoo soo baxa yacni waxaan dhicin wadanka soomaaliya ayaa ka dhacay oo arrigan waxay ahayd ma- muxuu ahaa ii sheeg ee, wadanka la- maarata lagu fasahaadiyey go-aankii halkii dadkii ka shaqeeyey wada dalka soomaaliyeed iyo dalka qaranka soomaaliya dambi ka galay ummaddiina waxaad moodaa inay ku fasahaadeen hadda waxaa ka daran oo xamar yaalool caash uu sheegayaa raggii musharaxiintii madaxtinimada wixii baarlamaanka lagu sameeyey oo dambilaha lala fadhiyey hoteelada ka daran hadda lala fadhiyaa hoteeladii markaad arko hoteelka ziira hoteeladii kala waaweynaa ninka takiishkii soo wataa aniga iyo coday intaan qaado waxaan maqlayaa xali codki wuxuu marayaa meequu marayaa codki xal waxaan maqlaya boqolku boqoluu marayaa ayaan maqlaya xal xal waxaan ka maqlaya hoteelka ziira marka wax wax la yaab leh oo aanu soomaaliya hore ka dhicin ayaa hadda ka socda waana arrin dhibaato unsi keeni doonta arrimaha soomaaliya marka marka waxaan rajaynaynaa inaan anaguna ka quusanin inkastoo maaragtay dhibaatooyin badan nagu dhaceen aniga shaksiyan hadda aniga beesha aan kasoo jeedo waa beesha gaaljecel waxaan lahay laba kursi oo aqalka sare iyo kuraastii baarlamaanka kursigii aqalka sare markaa aniga aan galay oo lacagtida aan sugtay xasan sheekh markuu arkay magacay wuxuu yiri beesha dhanba ka wareejiyo waxaa siisaa nin la yidhahdo jejeeduto markaasu duflaha lagu qoro markii dufla lagu qoray u dacwolin kadib uu joojinay habeennimaa loo qaaday codka waxaa layidhi hibloo qaatay mar labaad xataa waxaan damacliga aan galna aqalkii hoose waxaa layidhi maya ma geli kartaa يعني حيضاع كده عي ما لما هيك معي هذا حمر هذا كده مثلا هذا يسوق بالكده كمال سلا صحافتها المسعودية الله يقولي كان بجدا وعمر له روسا الميبات حلم حاكي تعمل عليه كسر ومن كل يوم كان بيني وحنا قلنا مني وحتى اللي وانا طول ولا على ilaa ay kontonka guda kursiga lixdan guda kursiga arrin dib loo celiyo arrintaas ma dhicin oo hadda waxay isu saareen guddigii dhihi jiray muxuu ahaa ise xalinta khilaafaadka uu galay booskii maxkamadda sharciga ahayd inay yidhahdeen koob iyo tobanka wax kali waaye annaga marka waxaan soo saarnay xisbiyideena iyo qaar ka mid a musharaxiintii inaysan ka qaybgelin doorashada soomaaliya madaxtinimada ilaa dadkii muxuu ahay calaamada la saaray aada dib loo saxo aan loo sixin waayo wax qaldan oo aan xalaal ahayn inay maartay annaga ku ansaxin baarlamaanka ansax waaye doorasho geli kara ayaan idhaahdo waxay nagu noqotay arrin dambi lagu anafakeenna arrintaas aadaan ugu soo horjeesan magarat waya caasho gele waxaa tilmaantay arrimo runtii musuq maasuq oo haddii ay saa aada u sheegaysa ay u dhaceen foolxumo ku noqon karaya doorashada soomaaliya iyo kalsoonida lagu qaba lagu qabi karayo doorashada ee dalka la filayo in ay ka dhacdo yaa waxaan ku tallaabsadaad umalanaysaa sameeyo ka dambeeyey
jamaalow horta waxaan u malaynayaa looma kala harin waxaan maqli jiray waxyaabihii abwaanada yiraahda muxuu ahay dagaalkii dhacay looma kala harin yiraahdaan maqli jiray arrintaas doorashadan waxaan oran lahaa looma kala harinin maxaa yeelay waxa weeyaan wadanka sharci buu lahaa maxaa dastuur buu lahaa baarlamaan buu lahaa xukuumad buu lahaa madax buu lahaa maamulo goboluu lahaa waxa waye marka doorashadu dhacaysay waxaa loo baahnaa in la yidhaahdo khalad noocaas hadduu dhaco ciqaabtaasuu leeyahay qofka matalan jawaanka lacagtaa wata waa mahateelka jooga ama meelaha doorashada hortooda jooga dee ciqaab buu lahaa ka bixinaya ciqaab buu lahaa ka la siinaya ciqaab buu lahaa halkan anigu waxaan ogahay inkastoo anigu bishii doorashadaasi socotay aan ka mar indhaqarsaday oo runtii aan aada uga indhaqarsaday oo aanan jeclaynba inaan araggeeda arko oo aan maalinkay bilaabanaysay aan wadanka ka baxay maalintay dhammaatayna aan kusoo noqday laakiin waxaan kuu sheegayaa waxyaabaha dhacay wax yar ma ahayn yacni looma kala harin baan odhan karaa waxaanu aragnay konton iyo kowda markii la dooranayay qof kasta markuu tegahaya wuxuu ku tegahaya waxay ahayd lacag buu ku tegay damiir iyo muxuu ahaaye yaa wadanaya iyo midna kuma tegi karin jamaalow waxaa indhaha la saaray oo evidence laga hayaa oo muuqaalo laga hayaa gabdho indha xiran gabdho indha xiran oo wadaada ah oo laaluush qaadanaya waxaa la hayaa niman culummo ah oo shiikhyo ah oo laaluush qaadanaya waxaa la hayaa oday iyo muxuu ahaaye mid yar iyo mid weyn iyo saqiir qof aan lacag qaadanaynin waxaa la arkay qof aan muxuu ahaaye waxba haysan oo boqolku la ordahaya xageebuu ka keenay sideebuu ku keenay yaa iska leh yacni waa indhalii dhagali'i waaye marka waxaan dhihi lahaa yacni adiguna hadal tiraad noo weydiisay waad la socotay waddanka kama adan maqnayn marka anigu waxaan ku dhihi lahaa yacni annaga waxba hana xiijin oo hanaga jegjegsiin bahashaan waxa waaye sidii loogu talagalay marka ugu horreysaan ku bilaabay sidii loogu horreysay bay ku dhacday laakiin allaan leenahay dad baan leenahay dal baan leenahay waa noolnahay wax walba ilaahay taladiisa iyo qadartiisaay ku dhacaan sida ilaahay ka dhigay noqonaysaa yacni hadda anagu inaanu dhahno yaa la dooranaya iyo maxaa lagu dooranaya iyo see la aadaya maba aha maxaa yeele waxay alifka hoosta ka qaloocda kor buu muxuu ahaaye ku dhibaa marka waxa weeye marka ugu horreysa aba qaloocu iska badnaa aniga waan ka xumahay inaan cid walba jaa-ifiyey waa dad badan oo fiicfiican baa ku jira oo yacni soo dalbaday oo ayagu hadda kumyaashooda watay aan u malayna inay waxooda gunta ku wateen oo kol iyo kole ku talagalay inay isdoortaan laakiinse waxa waaye almost eighty percent waxaan oran karnaa dadkii yimid waxay ahaayeen dad aan ku fikirin oo weligood kuma yoon baa yimid kuwo aan maxaa weligood siyaasada soomaaliya sida u egtahay aan arag baa yimid kuwo da-yar oo muxuu ahaayey yacni fiican oo firfircoon oo ahayd inay dhalinyara soo gasho maxaa yeele waa mustaqbalkii berito laakiin dhalinyarada kale aho waxa waye dhalinyarana waa dhalinyaro awal faraha kula jirtay ee wadanka iyo horumarkiisa iyo shaqooyinkiisa qolana waxa waye qole indhe xiran baa baa soo galay marka walaalo ilaah baan leenahay wax walbana waxa weye khayr baa laga fishaa saadaashaadana lama xumeeyo waxaan waxba ka qaban karinna inaad ka aaminsid baa ka fiican anugu marka waxaan leeyahay xabada fiican waa ku jiraan saacadda ilaahay baa qora muxua meesha aad maraysa ilaahay baa qora waxaa laga yaabay in quluubtooda in ta la bedelo oo ay muxuu ahaayey gacantooda alla meel unu geeyo qofkay doonaan ha doortaan waxay doonaan ha doortaan annaga waxaa noo daran maanta wadankii kayos kusoo noqdo oo wadankii khalkhal kusoo noqdo oo maamul la-aan iyo dowlad la-aan kusoo noqdo oo hadhowta balaayo iyo gaalo iyo shaydaanna qabsado marka annaga waxaan leenahay qof kasta asaga iska tashan doonee waxa weeyaan bal horta yuusan lumin haykelkii guud yuusan lumin dowladnimadii yuusan lumin muxuaha wixii muxuu ahaa laiska dhihi jiray baarlamaan guddoon madaxweyne ha iska jiraan ha iska yimaadaan kolley kolley kala didi mahayaan maxaa yeelay dadki isku nuuca kala didi mahayaan waa dad muxuu ahaayey isa soo saartay weeye waa dad isleh weeye codka haysa siiyaan annaga waxaan u baahanahay waxa waaye maantay in aan haykalkaas dowladnimo naga bixinin dadka soomaalidana waxaan kula dardaarmaya waxa weeyaan waxa mar la fixi kara iyo mar aan la fixi karin baa jira hadda sixid waa dhaaftay faraha laga qaado yaysan dadka eersana ha socotee oo ha dowladnimada ha muuqatee yusufow caasha waad ku tilmaamaysaa musuqmaasuq aan sida hadalkeeda ku bilowda looma kala harin bay tiri maamul goboleedyo ilaa shan maamul goboleed iyo weliba somalilandna xubnaheedii oo muqdisho ka dhacday oo lix ku noqonaysa ayaa doorashada lagu qabtay qolo walbana waxaa ikhtiyaar loo siiyey in iyagu soo doortaan oo cidda ay rabaan keensadaan oo odayaal iyo nabadoonno iyo isimo iyo waxaasaa layidhi idinku soo maamulo oo xubnihii keena kadibna doorashay gelayaan meelaha qaarkood waxaa la tilmaamayaa nabadoonnadii dadkay soo qoreen ama isimadooda ay soo qoreenba in maaragtay laga tegay oo iyagoo taagtaagan layi waxba laydinka qaadan maayo marka adigu maxaad malaynaysaa waxyaabahan ujeedada laga leeyay maxay taas leedaha
war waxaa kuu damaysay caasho ay ku tiri looma kala harin oo sidaas sidii loogu talagalay waa fushay marka jamaal waxa waaye oday iyo nin la keen iyo hebel eriga la keen arrinta taalla wax ka weyn ayaa meesha yaallay magarka
yaa loo shaqeynaya marka meesha waxa yaalla kala xulusho nin kasta wuxuu ku talagalay aan cod loogu badanin nin kasta ninkii uu watay ayuu keensaday ninka uu dareemayo in erkadiisa laga bixinayay habeenimaya ergadiisii maas meesha laga saarayay yacni ma qiyaasi karo mala hadli karo waxyaabaha dhacay markaa xasuusto yani lumada waa waa ilmeeyaa oo waxaa ka ilmayaa mustaqbalkii soomaaliya iyo waxa lagu soo fol leh iyo fasahaadka dhacay soomaaliya iyo si arrintan doorashooyinka dambe iyo waxyaabaha dambe ka dhici doona soomaaliya sida u saameynayso oday haban gaban wiil askari kulli ninka tujaab iyo lacag iyo doonay noqoteen laakiin maxaa dhici doona markii yihahdo wax kalintaan dhisa ama doorashaa imaanay ninkas wuxuu dhihi doonaa gacanta kani yacni waxay hadda nimankan qoroyinkan wadanka haysta ayaan maamulka talada haya ayaa la sabab ah haddaan kuu cadeeyo caash wax badan gagabalaysa xaqiiqdan aan kuu sheegay xamar jooga ninka wadanka madaxdanka xashiif labadiisii muxuu ahay xogeyntiisii iyo labadiisii xogeyn wuxuu ku bedelay gabdhihii soomaaliyeed rankii ay lahaayeen ee juar gabadhii u ahayd ii sheeg ma gooyo sidii jaariyadii u ahayd wuxuu ka dhigay xildhibaan yacni heerkaasay maraysaa si uu u tacbado dad isaga doorta uu soo saarto qabaa'iladii kaleenta iyo daalihii kale iska dhaaf oo waxaa lagu waxaa loogu quunsaday awood lacageed awood dhaqaale waaskii ama hebelkii wax soo xun leh waxaa leeyahay jooji hebel ergada ma xuli kartid ergadaan xun hebel ka joojiya doorashada bedeli karo hebelaa galaya yani waxyaaba aan maaragtay aan laga hadli karin ayaa meesha ka dhacay markaa sida caasha sheegto waa looma kala harin inkastoo annaga gobollada aan joogno uu gacanta u ku hayo magaceeda xasan sheikh iyo kooxdiisa gamajadiid si yaab leh u runteen maartay waana ugu xarakoodeen si fiican ugu xarakoodeen ummadii keentoo mustamacii soomaalida aqoon-yahanaha ama xisbiyaha ama wax kale ka socda doorashay gacantaa lagu weytaay waxaa yidhi maya bal nin muwaadin ah oo wadanka u dhashay oo erkadiisa diyaarsaday oo foomkiisa diyaarsadoo leeyahay doorasho ma gelayso ma geli kartid oo ay ugaadkaayo makuu saxiixayo maartay ergo haddii keento ergada annaga aan keena ku gal doorasho labaas arrimoodaan wadanka ka dhacday waana waxyaabaha layaab kale ee soomaaliya ka dhacay laakiin annaga waxaa ka baxsan lahay ama maartay ka murugeysan lahay waxyaabaha hadda dhacay saameynta ay ku yeeli doonaan jirka dambe oo soomaaliya laba kun iyo labaatanka wax dhici doona saameynta ku yeeli doonaan laakiin wax kasta waxaa ka maarta ku wanaagsan dhinacaasha ii sheegtay in heegalkii maamulkii dowladeed ee soomaaliya u damo intaasaan u samarnay oo uga aamusi maxamed uduulna hadda aanu fiirsanaynaa intaasna waxaan rajaynaynaa ilaahay baa qabnaayo ilaahay wuxuu laa farduuma raxmatillaahi raxmadda ilaahay lagama quusto waxaan arkayay labada habeen qasal jaziira gabdhihii ka soo baxay galmudug iyo hirshabeelle oo oo awoodda loo sheegtay waxay la baxeen kooxda calaacal maalmo dhawood anigu waa la shiray xisbi ahaan waa ii mudeen waxaan ku riyey in ay ka baxaan calaacalka ay noqdaan hanuuniyaal inay noqdaan madaxdin waxay sameeyeen qasal jaziiray tageen waxay u yeereenayeen xildhibaanadii oo waxay lahaayeen walaalayaalow ilaahan idinku daarini haddaan shee laaluush iyo bakti iyo quura kusoo baxdeen codkiina iyo masiirkiina ayuu wuxuu ku xiran yahay mujtamaca soomaaliya badbaadihiisina walaalo jidkii nabadda iyo keyrka soomaaliya horseeda ayuu yacni tabliiq waxay isu beddeleen hanuunin ah marka qof kastoo soomaaliya ama xataa caasimada jooga waxaa ka muuqda welwel aada iyo aada u weyn oo ah waxaa soo socday waxa dhici doona marka siday xaashi ku sheegta waay looma kala harin laakiin rabbigaan qabnaa haddii ilaa yidhahda waana guulaysan doonaa waayahay caashaan hore aan su-aal weydiiyo caasho meelaha qaarkood waa la tilmaamaya in faragelintaas ay si fiican uga jirtay oo dadku maaragtay ay faragelin ugu sameynaya sida ay kasoo bixi lahaayeen haddii marka qolyihii maamulada gacanta ku hayay oo maarata maamul goboleedyada gacanta ku hayay madaxda ka ahaa iyo qolyihii federaalka gacanta ku ha kulahaa mas-uuliyadooda hayay ciddii doontaba iyaga ha ka sharaxdo musharaxiina ka noqoto iyagu waxaa soo samaysteen qolyihii banaan joogga ahaa oo iyagu doorashada doonaya inay ka qayb galaan oo siyaasiyiinta ah xaalkood muxuu noqonayaa ba tileeda marka jamaalo walaalo waxa weeye muxuu ahaayeen markaanu niri halaagii dhacay looma kala harin markaanu doorashada looma kala harin aan leenahay xataa kan odagaahole waa lay dulmiyey oo muxuu ahaaye dadkaydii iyo ergadaydii aan watay baa inta laga tegay baa kuwa kala laftiisa kuwa kalu wataa oo khayr ma laha yacni meesha waxa soo saara isaguna wa macnaha waxa weeye kana mid buu wataa kana mid buu wataa marka midba mid buu eedeynaya laakiin cid meeshaan fayow oo aan gacanta la gelin walaalo wuxuu sheegay particular muxua people buu sheegay laakiin aniga waxaan leeyahay haddaan isha dashay marka maalmihii horean joogay haweenkan waxaan raadinaynay qoondada haweenka sidii lagu soo saari lahaa qoondada haweenka laftarkeeda qaabkii anagu aan ka hadlaynay lagama dhigin laakiin waa ku mintidna inay yacni soo baxaan oo de-aan markii annaga waxaan ka hadlaynay waxay ahayd waddan waxaan u qabna fiican oo yacni ay usoo baxayaan laakiin qoondadii maxay tarabtaa iyaga laftigooda gabdhihii baa baltilmaamaya xataa qaarkood musuqmaasuq lagu soo saaray maxay qoondadii tarabtaa ha marka waxa weeye macnaha waxa weye qoondada meesha la rabay in qof way arag oo macnalo oo karti leh oo qiimalo iyo waxaas laga soo saaro baa waxaa laleeyahay maya maya maya maya waxa waaye waxaa jifada hebel reer hebeloo la siiyey marka ninkii waa waayahay markaas wuxuu le aniga gabadhayda iigee marka hadda anigii waayey marka yacni ma ahan wax xor ah oo qofkii uu kusoo baxay ma ahan nimankaas waaweyn oo qaylinayana waxa weeye dee daaqadba uma furnaba daaqad ay kasoo golaan ma furna marke markii ugu horreysay baaba doorashadu waxay ahayd yaa maali jiray bay ahayd waxay ahayd yaa muxuu ahaaye ama ama ama xoogaa haysta ama loo hayaa labaas keliyaa kusoo baxaysa wax kaloo kusoo baxaysid ma laha marka anu waxaan qabaa qofkii ama damiirkiisa siinaayo ama siinaayo muxuu ahaayey waddanka rajo dambe ka leh wuxuu sidaan ma noqonayaan ilaahay meel daran ugu shubi mahayo wax fiican baa muxuuha rajo aan ka qabnaa waxaan aaminsanahay marka waxa waaye xataa kuwaan hadda muxuu ahaayey cid kale u dooranaysa oo muxuuaha u malaynaysa inay dooratay waxaa laga yaaba qulubtooda in ilaahay bedelo in laga bedelo balse waa dad nool dad bay ka dhasheen dad bay u- muxuu ahaye dhaleen ee ilmay kasoo tageen ee muxuu ahaye ee haddeeray bad weyn badweyn dhexdeeda ku jiraan marka anigu waxaan qabaa iyaga laftirkooda in ay maujeedaa ilaahay meeshu gacantiisa mariyo inay marhayaan kuwan aad leedahay ee siyaasiyiinta aweyna iyaga laftirkooda waxa wey hadday siyaasiyiin weyn yihiin marka ugu horeysay ee muxuu ahaaye ee wax wax ka jireyn lahaayeen wax oo gacanta kula jiri lahaayeen oo ogaan lahaayeen marka waxaan qabaa ilaad bay ka yimaadeen waxaan qofku ha jeclaado oo ha yidhaahdo anugu dadka noocaasaan rabaa laakiin stiil waxa weeyaan reerkaagi baa ka timid qabiilkaagi baa ka timid isimadaadii baa ka timid bulshadaadii baa ka timid gobolkaagi baad ka timid haddii gobolku nadiif yahay oo qabiilku nadiif yahay wuxuu oran lahaa war annagu shaqo kuma lihin ee badweyntaas shishe annaga reer hebel baa la yidhaahdaa hal xildhibaan ama laba xildhibaan baan leenahay labada xildhibaan waxaan rabnaa inay noqdaan laba xildhibaan oo tayo leh oo sharaf leh oo annagana mateli kara oo dalka wax ku kordhin kara oo markay meesha tagaan ka muuqan kara waxaan samaynaynaa in alle inta rabta inay wax dooro eh, rabta inay xildhibaan gasho safka soo gala saf baa inta la maryaa la kala dooran lahaa laaluushku xataa waa yaraan lahaa dad fiican baa soo bix lahaa laakiin waxa weeye suntii waxay gaartay eh, cid walba qaniima ka dhacday meesha waxa waaye eh, eh, barwaaqadaas waxa weeye qof aan lugta darsan iyo qof aan farta darsan iyo qofaysan soo gaarin waaba yar tahayba marka waxa weeye walaale cid gaara ha eedaynin meeshaan waxa weeyaan maanta qaniimadaas reerkaas haddii la fiiriyo waxbaa ka soo gaareen iyo marka anugu oran mahayo oo hadda muxua waa iska af adkahay oran mahayo ee muxuu ahaayey ee dadkaas oo dhan bay ahaayeen laakiin looma kala harin mar haddaan idhaahdo waxa weeye meeshaan cidna wees uma dhowrna waya yusufow casho waa maqlaysaa daa udhigtay marka ha- waxaa la sheegaya dowladda federaalka mas-uuliyiinteeda musharaxiinta ka ah noocay doonaanba ha noqdaan iyaga gacmo gacmo inay arrintan kula jireen oo lacag ay ku bixinayeen oo xataa wakiila gobolada ay u joogeen laakiin su-aasha la isweydiin kara waxa weeye iyaga iyo maamul goboleedyadii maxaa isku xiray oo macnaha federaalkii maamul goboleedyadii maxaa isku xiray oo isku aragti ka dhigay in maxaan ku rahdaa ay xubno isku nooca oo isku magaca oo isku nooca inay soo doortaan maxaa u malaynaysaa adigu kamaal nimanka maamul goboleedyada iyo ragga xamar jooga waxaa ka dhexaysa arrimo aada u u fara badan sida la socotid wadanka waxaa ka jira sharci dastuur waxaa ka dhisanaa baarlamaan waxaa la laaday baarlamaankii kaagatoodii waxaa galay nimankii maamul goboleedyada oo shirkii nolosha loo bixiyey ma lahayn arrin sh- arrin aan een, sharci ah oo dastuuriyan ah marka ninka macalka iyo isagiisa maamul goboleedyada waxay ku talagaleen inay iyaga dad ayaga u gaar ah oo ayaga ay soo xusheen inay wadanka ka taliyaan waa heshiis loo gaaray ummadda soomaaliyeed ee maahan heshiis sharci ah oo si dimuqraasiya ama dastuuriya ku yimid maahan marka nin kasta oo maamul goboleed kamid ah wuxuu wataa ilaaweerkiis wuxuu wataa kii jecel yahay kii si uu doonay kii wuxuu ahaay ninkii madaxweyneha wadanka ahay wuxuu wataa ninkii asiga dooran lahay nin kasta waxa uu orday ninkuu doonayo uu orday oo maaragtay uu raadsaday ee mahayna wax ee nidaam sharci iyo doorasho iyo wax ee kaas- wax ku dhici jiraan bal xaqiiqiyana waxa hadda socda waxa waaye hayacda waa hayacday ku timid waa jiraan dad nadiif ah oo si ee, doorasho ku- weliba maalmihii hore ee doorashada bilaabatay dad badan ayaa ku soo baxay si nadiif ah laakiin wixii ka dambeeyey saddex maalmood kadib wixii ka dambeeyey waxay iska ahayd hadda qaadaan maalmihii ugu dambeeyna waxbay ahayd in maaragtay ninkii qori wataa uu yihahdo codka aniga kiisa igu shub abad ina soo geli karo yani arrintu yani kamaan waa arrin aan ma jecel aan inaan wax badan ka hadlo waayo waa iska aamusinay waayo dareen gaar ah oo maaragtay oo maaragtay een, ayay maaragtay kicinaysaa marka waxaan ku leeyahay maamul goboleedyada iyo xasan sheekh waxaa ka dhexeeya heshiis gaar ah heshiiskoodana waa fushadeen magacay la taxay oo ah doorasho dad badanna waa ku guuleysteen inay sidii rabaan ugu talagaleen u meelmariyaan
waya casho hadda ma- markii wixii saa u dhaceen marka maxaad adigu u malaynaysaa qiimeynta kuusoo bixi karaysaa ee dowlad nooceeyaa ee soo bixi karaysaa maxay tahay dowladda soomaaliya ay u baahan tahay maanta noocee weye walaale horta waxa weeye aniga markii hore uga afeertay oo waxaan ku iri een, d- muxuu ahaa dowlad xuba dowlad la-aan bay dhaantaa dowlad xuba dowlad la-aan bay dhaantaa Een, mar haddii een, muxuu ahaaye dhowr iyo tobankii sano oo dowladaha soomaaliya ay jirtay mar haddii aanba loo gudbinba in een, muxuu ahaa qabiil qabiilba ha iska ahaateen in inta la dareero la yiraahdo war qof hebel ha lasoo doorto oo dad inta sharaxmaan oo een, hantidooda bixiyaan oo wadamada maraan oo gobolada maraan oo la doorto mar haddaysan dhicinin oo xaalku iska yahay muxuu ahaayey een, xaalkan ama ilaa maxay igu kala duwanta aniga haddii oday soo gato oo oday laga soo gato inta loo tago muxuu qof yirahdo ho lacagtaan hadda kan ugu lacagta badan oo ka gato iyo haddii konton iyo kow ay ay ay ka gurtaan lacagta ani waxba iguma kala duuna laba goorada waxa weeye ama waxa ay soo baxeen xaq ah oo qof miskiin ah oo aqoon leh oo karti leh oo waayo aragnimo leh ama inta halkan soo istaago xili karaa waa maya marka waxaan leenahay waxa weeye waxbaa soo bixi doona annaga yaana mar walba aan rajo fiican aad ka samaysano waxa ma ogta hore waa ka xumaan karaa laakiin gadaal waa laga sixi karaa inkastoo soomaalida tiraahdo hal fiican midog fiican ma dhasho inkastoo la yidhaahdo haddana aniga mar walba optimistic baana waxaan jeclahay wax wanaagsan rajo wanaagsan baan jeclahay in la helo aniga marka waxaan is leeyahay qofkii alla u qadaraa muxuu aha doorashaad kusoo baxaya waxna waa dhici doonaano waxaa dhici doona dadkii dadka lacagta ka qaatay laamigaa laysku cayrsan doona qaar badan baa isdili doona qaar badan ba hadda waa dhacda qaar inta maxaa lacag baxshay oo aan la dooran dadkii islaamnimadiiba xataa luntay muslimnimadiibaa luntay dadkii kan xildhibaanka oo lacagta kusoo baxayaana waa xaaraan kuu siinayaana waa xaaraan bal dad duqduqoobay oo islaan ah oo sheekh leh oo shariif leh oo maxaa marwe leh oo dhalinyaro leh mustaqballe leh oo yacni rabay in qofka dhalinyarada ah mustaqbalkiisa uu ilaashado baa wuxuu rabaa inuu laaluush qaato adeen aa laaluush qaatide qofkii aad ka qaaatay maxaa u dooro weyda taasi laftirkeeda waxay tahay mucjiso kale hadda marka waxaa dhacda anuu kama warqabo gaalkacyaan joogaayo waxaa dhacda dadkii laaluushka bixiyey dadkii ay siiyeen oo aysan dooran laami way isku ceebsanayeen haddaadan lacagtii soo celinin waad dhimanaysaa marka meelayba ku cunaan xoogaaga xunkaa ay qaateen Colaadba waa wata. Way- leeyihiin marka la gaaro xamar la gaarana Eh.
waxaan u malinayaa dadkii dadka maal gashaday oo maxaa maaliyadda baxshay oo qaniimada laga cunay ee markii ay wax waayaan hadda waaba la isdilhayaaba marka annaga waxaan ilaahay ka rajaynaynaa iyagu hay isdilaan oo hay isceybsadaan hadday rabaan in ilaahay ee, muxuu ahaye kuu noo dooro oo noogu talagalo oo asagu ee, muxuu ahaye wuu ogyahay ee, muxuu ahaye dadka masaakiinta oo hoostiisa joogo ilaahay ee, muxuu ahaye awoodiisa ku jooga asagu ilaahay noo dooro kaasaa waxaan rabnaa inaanu ku dhex shaqayno oo hagaagsano oo u ducayno oo niraahno war sidaas rabtid ku soo bax war waxaad rabtid soo cun war meeshaa rabtid ka bax war bal muxuu aha ufi uu u fakar ilmahaaga ee mustaqbalkooda u fakar ilmahaas ku dhashay shan iyo toban jirka laaluushka yaqaana absolutely waxa weye mustaqbal maba yeelanayo anigoo da maanta ka hadlaysa waxaan ka hadlaya mustaqbalba maba lihinba sababta wiilmo yar oo shan iyo labaatan sano jira oo oo dugsi sare dhigta ama labaatan sano jira ama sideed iyo toban jira baa codbixiyo soo noqdo wuxuu ka qaatay kan oo kan oo kan qaar waxaan aragnay toban albaab garaacahaya kanay ka soo baxeen kanay ka qaadanayaan kanay ka qaadanayaan xataa asagu mu dareemo hadduu aniga iga qaatay kana ka qaatay inta weji lahayn oo iska cayrsho marka horeba marka iimaan la-aan baa jidha qof kasta wuxuu raadinayaa wuxuu muxuu ahaaye ilaah ma aaminsano ilaah inuu wax kuu diidi karo ilaah inuu ku siin karo intaa caraf baa siiyey ilaah hood baa siiyey ilaahayna waxaan ka rajeynaa dowlada ee faraha wanaagsan inaan helno waayo yuusuf idinku haddii eh, xisbiya aad ahaydeen ama siyaasiyiin banaanka ka joogta doorashadan ay u hanqaltaagay inay ka qayb galaan haddii marka aad- aad lug idinku lahayn qaabka xun ma- loo maamulayo wax loo sameynayay idinku rajo noocee ayaad qabtaan maxaa idinka soo baxaya doorashadan qaabkee uga qayb gelaysaan
jalaal anagu doorashada marka horeba xisbiyi meesha kama jirin waxaa lagu lagugulayay qaabki maxay ahayd beeleed qaabkii beeleed marka aynu qaabka sidii wax loo maamulayo aniga shaksiyan waxaan go-aansaday johro egypt sagaashan kilomitr inaan aadano gurigeyga aan ku ekaado oo waxa dhacay iyo wax ku socda aan indhaha ka qabsado oo gurigeyga ku ekaado alxamdulilah ilaahay maartay aan ugu mahadcelinayaa wixii ka dhacay dembiya inaan maartay xataa saacad ama daqiiqad aan isfiili saarin een, inta- intaan jawaabta ku dhamaystirin waxaa ku noqonaya hadalkii caasho caasho een, waxaan ku sheegaya habe hore waxaa magaalo muqdisho ka dhacday nin nin konton iyo kow erga madax u ahaa oo nin wax dooranaya saddex boqol oo kun oo doolar oo ka qaaday ayaa habe hore lagu dhaawacay muqdisho saddex boqol oo kun oo doolar oo ka qaaday mid kalentaa la doortay saddexdii boqolna waa baxday mid kalena waa la doortay ninkii wuxuu noqday nin aan caadi ahayn hadda waxaa la ii sheegay habe hore la dhaawacay xalay waxaan arkay wiil yar oo ilaa ku qiyaasay markii lacagta qaatay baa la dhaawacay ka dhadaha gurdigii sh- hirshabeelle wuxuu ii sheegay ilaa laba boqol oo kun oo doolar lacag inuu helay oo hadda uu isu diyaarinayo inuu inuu ka baxo wadanku maat iskaga taga yacni waxyaabaha eh, calaamooyinka oo dhacay ayay kamid ahayd hadda anigu waxaan aruurinaa xolaha dhacay iyo siday wax u dhaceen iyo waxyaabaha lasoo faan ku socday hadda hadda uu diiwaangeli hadda markuu ninkii soo wacayo waxaan diyaarinayay waraysi aan ninkaas xalay ka sameeyey autaa u noqday jawaabtaadii annagu rajo ahaan muxmin wax kasta waxay ku xeriyeen waa amarka ilaahay sida wax u dhacaan cidda wax lama doon karo ilaah baa yaqaano laakiin rajada soomaaliya mugdi inay gasho annaga ma jeclin taalahana xisbigadii waxaan rajaynaynaa wax wadankan iyo dalka iyo dadka soomaaliyeed wax u tara iyo diinta wax u tara inuu ilaahay ummadan ugu dhiibo arrintaasna ma ahayn mid sahlan waa mid u baahan muxuu ahaaye baraarujin iyo howlgal aada u culus sidaad ardeedayaashaad kala kala socotid xisbiyadu waxay bilaabeen dhaqdhaqaaq ah in ay maaragtay mujtamacii iyo dadkii iyo wixii xildhibaano soo galay kulamo iyo shirar iyo hanuunin ku sameeyaan si in loo helo qof hogaan fiican leh oo wadankan hogaamiya oo ilaahay ummadan uga dhagaabsho arrintaasna waa socon doonta hadduu ilaahay yidhaahdo tageedanayna maxmo ma garat kimaado waaya casho guddi doorashaa la sameeyey waxaa sidoo kale la sameeyey guddi l- loogu talagalay in ay wixii cabasho ah ay wax ka qabtaan oo guddiga cabashada eh, loo bixiyey waxay soo saareen qolada cabashadu inay xubno si musuqmaasuq kusoo baxeen oo iminka baarlamaanka kaga soo mid noqdeen oo yidhahdeen ma aqbalino guddigii doorashaduna waa hadlay oo waxay yidhahdeen xubnahaas eh, qaarkood weliba u tilmaan waxay yidhahdeen si cadaalada bay kusoo baxeen iyaguna waa raacsan eh, raacsan oo waa kuwii matalan puntland oo kale guddigii doorashada qabisan waxay cadaalad bu kusoo baxeen oo annagu doorasho ku noqon mayno haddii guddiyadii marka iyagiiba iskhilaafsan yihiin oo ay iska soo horjeedaan soo lama oran karayo marka waxaanay markii horeba si xalaala kuma bilaaban oo waxay ahaayeen wax maxaan ku rahdaa dad baa la tira koobay dad baa intaasa qof baa la rabaa baa la yidhi yaasa wax xalinaya haddaba dhibaatada taagan yaa xalinaya hadiiba hadda saa mar hore khilaafo uga bilowda dhexdoodii walaalow aniga la tirkayo shaksiyan waxaan qabaa shaksiyan waxaan qabaa marba haddaysan jirin wax een, muxuu ahay nadiif kusoo baxay oo kulli ay kusoo wada baxeen een, muxuu ahaaye qaabkaas aad soo sheegnay adiga in qa- dhowr xabe la yiraahdo laablaabba kusoo baxay dhimaba qababa dadkaanu waa ehel waaye in la kala reebo ma ahan in wadadooda ay wada raacaan bay aniga ila tahay wixii soo bixi aska soo baxaan ha in toban qof oo hadda masaakiina lagaar loo bartilmaamsada anigu ma qabo waxaan aaminsanahay inay dadkooda dhinac ka raacaan maxaa yeelay kuwa ka jariimo badnaayo ka dhib badnaayo yacni saan anigu maqlayna anigu mac goobjoog ma aanan hayn walaalow dhibaatada kale oo dhacday oo yaab kale oo muxuu ahaye yacni cajiibka ah waxaa kamid ah waxaa la yidhi waagi hore qofka feel halafka qaadan jiray oo dhihi jiray lala hadli jiray oo dhihi jiray heelo codna i siinaysaa een, muxuu aha doorashadana i siinaysaa hadda waxaa bilowday kon muxuu ahaaye een, qoladii shan ama afar ama toban ama labaatan ah oo isku eh, mabda ah ama isku qabiil ahba waxaa lagu darhayaa odayaal iyo aqoon-yahan iyo dhalinyaro la yidhahdo guddiga laaluushka guddigaasaa marka meel fadhiisanaya qofka lalama dhiirgareyna qofkan waa la leeyahay asagu waa tuul waaye iyagaa marka waxa weeyaan waxay aruurinayaan laaluushkii qolo walba u tegayaan waa ka soo qaadayaan hadhowta marka laaluushkaasaa la qaybinaya qaar waxaa loo siinayaa marka dadkii baa loo qaybinaya codadka lahaa qaarna iyaga iska leh qaarna waxa weye dadkii soo diray baa leh marka waxyaabaha iigu yaabka badnaa waxa waaye yacni dadka raacaya ilaa qofkan waaba la garta asagoo doorashu aadaya cid baa asagoo muxuu ahaaye xamaalatay oo kaxaysatay laakiin dadka kale waxaa kasii daran oo haddii laguu sheegay hebel iyo hebel iyo hebel lagu dhaho aan silaaga adduunkan waxba kama jiraane yacni maxaa toobadaada qabso yaan muxuu ahaaye toobajumaysa kugu dhicin waxa weye noocaas weeye marka aniga walaal waxaan leeyahay aan qabaa guddiga doorashada iyo cid walba waxay ku wanaagsan tahay waxa weye ruliskii lagu shaqeyn lahaa inay ka dambeeyaan matalan qof baa wax khalad sameeyey qofku waa inuu ciqaabtiisa leeyahy ma laha marka dadkan masaakiinta weeye iyaguna gacanka gubad bay ahaayeen ilaa waxarmadii ka dhamee bay lahaayeen marka iyaguna waa gardaran yihiin waa khaldan yihiin inay muxuu ahaaye ummadaas kulladda ah oo isla socota oo wadada u wada socota oo isku jiilka ah inay kala reebaan ma aha ha isku daraan aysan ka reebin midna yaan maxaa doorashadiisa laga reebin ummaddan waa xildhibaanadayadii weeye waa iimaansanaynaa isku dabadara saas aaduu qabaa waya yusuf waxa waa sax anay yusuf adinta su-aashaasaan ku weydiiyo casho maarata aan weydiiyey haddii aniga firkaas casha la qabaa
guddi xal iyo haba iyo shalay waxaan ka hadlayo nadiga intii intii ka dambeyd oo ku xabeed oo weliba dilgeystii ayaa la fasaxay oo ku jira baarlamaankii raggaan hadda maaragtay la calaamadeyne waxaan u aragnaa annaga dad shaksiyaad taargad u ah inay celinayaan oo leeyi raggaan naga celiya marka annaga maaragtay waddooyadii doorashada ama ha joogaan puntland ama ha joogaan koonfur galbeed ama ha joogaan hirshabeelle ama ha joogaan jubbaland waa la hadalnay waxaan ku leeyahay raggaas fasaxa doorashadooda sida caadiya ha u soo galaan qayrkood dhinac ha ka raacaan qaar ka sii xun oo dambiilyaana oo weliba dilgeyso dhig daadiy ayaa ku jira marka arrintaas xaashada aadan ugu waafaqsanahay mideed waya caasha beesha caalamka oo soomaaliya maarata ka hadli jirta arrimaheeda doorashada mar walba ka hadlaysa oo lahayd musuq maasuq waa inaan la aqbalin waa inaanan jeclaysi uusan soo bixinin waxyaabaha ka hadli jirtay una jeeday dastuurkii oo la jebiyo markii madasha la sameeyey dastuurkii laska ballaaray oo lagu sameynayay waxa la yidhahdo madasha waxaa soo saartay oo dowlad la-aanimo ay jirtay oo xataa xukuumadda waktigeeda uu dhacay oo baarlamaankii uu dhacay oo soomaaliya xataa cid madaxweyne kaa bara kara aan la tilmaamaynin aawayadu kaalinteeda xagee ka baxay beesha caalamka saala beel caalamka bele noogama horeynin beesha caalamka balaayo noogama horeynin anuu puntland baan joogaa agaan puntland samaysanaynay annaga beel caalam shilin nama siin dowlada shilin nama siin hay-ada shilin nama siin dadkayagu waxa waaye iyagoo gaajaysan iyagoo guryo haysan iyagoo waxay cunaana haysan iyagoo baawuraan haysan baan lugeyn jirnay meesha iyadaan muxuu ahaayey doorashadayadaan tegi jirnay shaqadayadaan soo qabsan jirnay qofkii xoogaa haystaa lala cuni jiray kii maalin muxuu ahaay dhowr neef noo keenaan qalan jirnay doorashadayadaan tartiib iyo xarago u samaysan jirnay qofkii anagu aan dooranayno ilaahow xataa la yidhaahdaa hebel dadkii oo dhan buu kaxaysta laakiin wuxuu ku kaxaysanahayaa asaga iyo rabitaankiisa dadku ku kaxaysanaya baa la doortay marka waxa weeye wanaaggaasaan ku jirnay nidaam baan ku jirnay barwaaqaan ku jirnay beesha caalamka markayna soo gashay weeye markaanba muxuu ahaaye mar kastay u leedahay oo go-aamo cadcad u sheegaysa oo isleedahay alla go-aamada cadcad bayd fulin doonta la maanta dab waxaa kale aan ku dhex milmay iyagoo waxaad arkaysaa gadaal u rogo ee maxaha u geysta marka iyaga laftirkooda shaqadooda iyo danahooda yaa ku jirta haye marka yuusuf waxaa haye yuusuf isla beesha waxaa luusariska ah oo ba-ahayo oo wadankooda ba-ayo iyagu ba-ayo waa soomaali waaye iyaga wax ka galay ma lahan Eh, muxuu ahaa ragaadka waxa waaye eh, markuu qodaxda ku muddo markaad meel bacaada ku socotid iyo markaad meel shabeetaa ku socotid waa kala duwan tahay meel bacaada markaad ku socotid ma ogtahay hoos kuuma gelayso oo bacaadkaasaa ku caawinaya laakiin shabeetiya shub markaad ku kor socotid qorigi waxa waa kugu tegayaa marka waxa weeye bacaadkaasaan anagu ahayn masaakiintaasaan ahayn qodaxda tartiib tartiib bay noogu socon jirtay waxayaga waa saxan jirnay hadda odagii waa naga halaabay oo dhaqankii waxaa naga halaabay ee dhalinyaradii waa naga halowday oo madaxdii waa naga halowday oo wax walba waxa si loo saxayo aan la aqoonba waxa iyagaa keenay Ana- madashaan maanan aqoon Eh, muxuu ahaayey dowlad caalam ah baa lacag laga sugaya maanan aqoonin Eh, lacagtan la aruursanayo oo laleeyahay qofkiiba intaas ha dhiibo baan la aqoonin yacni haddii la dhihi lahaa doorashadu waa bilaash qof kasta access heli lahaa hadda ilmihi waxay leeyihin iskuul maxaan u aadaynaa maxaan ku fulaynaa iskuulka bay leeyihin haddaan wax barano oo xataa ilaa b h d taagna waxba kuma heleyna Eh, labixineyood baa wax helaya oo halkaas ka soo baxaya marka waxa weeye walaal macaan annaga waxaan u baahannahay dhaqan baan leenahay diin baan leenahay muxuu ahaayey caqiido nahagta baan leenahay marka yaanan oranin beel caalam baa saa tiri iyo beel caalam baa laga sugay yaanan dhihin annaga xildhibaanadaa noo soo baxay iyo dowladdaa noo soo baxay aanu niraahna waa dowladayadii markii haddaa xataa xaruusatid haddii aad mooshid inta ilaahay barid aad tirahdid ma jirane ma jirane ma jirane haddaad tirahdid ilaahay waa kuu sahlaya marka aan dhahna waa xildhibaanadayadii waa kuwii ugu fiicnaa waa kuwii la doortay waa kuwii mustaqbalkayaga aanu dhahno eh, muxuu ahaayey waxa eh, hadda kuwa lahaa haysta hal iska fasaxo eh, ma- madaxweynahayaga aan dooranno eh, dowladayada aan dooranno wuxu waa noo hagaagayaan khayr baa imaanaya yacni rajaxumada aan iska dayno Een, ilmaha hadda inta ya- yaryara wax xun ku abatay aanu is- muxuu ahaayey aanu andhowna ha dhahno oo aanu ka saarno waxyaabahaas dhacay Een, cidna yaan dembi la saarin aniga maanta cid aan haddii la yidhahdo hebel dembi saar oo aan saaraya ma lahan waa ummad hoogtay oo ba'day waa ummad muxuu ahaayey fankii ilaa iyo dabadii ka hadlaysan waa ummad muxuu ahaayey dulmiga isugu hilinaysa waa ummad iyagu rabto sidaa rabto oo jecel marka waxa weye waa duul aan isdhaamin marka dha- iska dhaaf aniga waxaan dhihi lahaa idinkuma raacsani waxyaabaha qaarkood oo qof gaar ah meesha wax fiican ma laha kan waxwaayada naftiisi u waaye iyo dadkiisi iyo reerkiisi u waayeyo saas u cabaadaya kan helayna waa laga waa isagaa xoog batee wixii sii qaatay marka waxa weeya ka kala saasuu samayn lahaa qofka ugu fiican markaad tirahdid maanta fiican yahay beri waxa weeyaan isagiiba ma aha marka waxa waaye waxaanaan iska dhaafno ee, yacni wax wax laga qaban karin waxa wax laga qaban karin baa jira annaga waxa weeyaan haddii maantay iyadoo dhiig badano dhicin iyadoo aan dhibaato badano dhicin een, haddiiba ilaahay wax noo soo saaray oo maanta tiradii la rabay la helay abaaraa nagu jira dhibaatooyin baa nagu jira gaajaa jirta een, muxuuaa fakri baa jira shaqo la-aan baa jirta dadku dhibaatooyin fara badan bay qabaan marka aan ku mashquulna waxyaabahaas kale nimankaasna lacagta ha laga gurto een, muxuuaa jawaanada ha laga qaato ha cunaan ila kulli wax xaaraan baa la cunaya wax wax dhaama ma lahan kan wadana ha laga qaado yaan la dhihin lagu celin iyaguna muxuu ahaayey een, siday kusoo baxeen awal waa ogaayeen waxooda ha isla walaaqdaan laakiin yaan annaga dhibaata nagu dhicin iyo dagaallo iyo dhibaato iyo isku horimaad iyo shida ma u baahnin waxa u baahanahay dowlad noo dhisan oo baarlamaankeeda leh oo hogaankeeda leh oo wasiiradeeda leh oo wax walba leh oo lagu toosiyo beriba hadda waxa soo gelaya shan fiican laba fiican afar fiican shan fiican waxbay bedelayaan waxun bay samaynayaan waxaan ku gaari doonaa sida aan jeclayn waya yuusuf su-aasha ku weydiinaya adiga waxa weeye haddii isimadii iyo odayaashii iyo eh, dadkiio dhan iyo siyaasiyiintii kulli la wada eedeeyey oo ay noqdeen eh, dad maaragtay wax qaloocinaya oo lacag iska guranaya oo aan danta soomaaliya ka fekeraynin soomaaliya xagee u socotaa marka maxay rajada soomaaliya noqon karaysaa bismillahi raxmaan raxiim kamaal wadanka waxaa jira hal burqleen oo soomaalida kulli saameeyo oo macallin u ah macallinkaas wuxuu yahay waa fakriga soomaaliya iyo shaqo la-aanta haysa sida caasho u sheegtay maanta horta ugaas iyo ama nabadoon ama isin laisku hadlayn doono ma jiro waa tageen isin markuu xumaadana bulshadii dhan waa xumaatay marka dadka soomaaliya yaalla lacag ba fara badan aa soo gashiyo doorashadaa mujtamaciyo baahan arrimo badan ayaa isbedelay taasi waxay keentay inaan shacabku kala harin nin kasta meeshuu yidhaahdo gacanta gasha karo uu yidhahdo waxbaad ka helaysaa noolaad ka helaysaa inuu gacanta gashto arrintaasna waxay noqotay saameyn xowla oo dalkii soomaaliya ku yeelatay iimaankeena wax ku yeelatay diinteena wax ku yeelatay dhaqankeena caadadeena dhibaato u geysatay noqotay marka sidii loo gudbi lahaayo waa in hadka dowladsiyaa qorsho mujtamaca dib loo bedelaa dowladda himaa doontane waxaan kala tali doonaa hadduu ilaah yihaahdo arrimaha bulshada wax weyn ay ka bedesho waayo waa til culus inta bulshada waayo markay bulshada hagaagto ayay wax badan hagaagi doonaan marka hogaamiye dhaqameedyada oo hadda la wada eedeynayo maxaasi eeda badan ku hogaamiyihiin waayo hogaamiye dhaqameedyadu waxay ka gudbeen xadkoodii waxay ka gudbeen muxuu ahaaye shuruucdii waxay ka gudbeen diintii ku xadgudbeen waxay galeen waxyaabo aan maaragtay ku habooneyn dhaqankeena iyo caadadeena iyo waxyaabaheen aan lahaan jirnay waxay noqdeen niman u xaqabtahay waxyaabo badan jeefkooda keliya ku tal- maaragtay ku talagalaa iyagana kulley waxaan fili doonaa soomaali ay qabsi doonaan hadda xamar waxaan arkayay dhowr ugaasoo hadda xilka laga qaadiyo maartay qabsida duulaayo gobolada dhanna xilkaas xaafaya inay saameyn doon ku- saameyn weyn ku yeelan doonto haddaan dib ugu noqdo qorobkii ahayd beesha caalamka anigu waxaa kamid tahay xisbiyadina dadka ugu badan ee kulamada sameeya beesha caalamka kibaro beesha caalamka siday caasi u sheegtay dib looga horreeyay ma jirin waayo nimanka halkaan jooga beel caalam maahayna waa n g o waayo waayo wadamahooda lacag ka soo qaadaan iyo ragga madaxda ka ah wadanka iyo maamul goboleedyada heshiisa yihiin lacagta waa la kala bartaa dhib kastoo dhaca soomaaliyana shaqakuma laha iyaga maamulka dacadda waxay soo saareen wasxaafadeen saas ha la yeelo saas ha la yeelo saas ha la yeelo saas ha la yeelo waxaa imaanaysa haddii arrimihii si sax ah oo waaqi oo cadaalad ay timaado doorashada ma dhicin lahayn mana dhicin lahayn taasna nimanka beesha caalamka sheeganayo way ku ceeboobilayan waayo lacag ka badan oo ay ku qaateen doorashadooda ay guryahooda ku gumaysteen ayaa ceeb kusoo noqon lahayd marka waxay ka yihiin qayb bay ka yihiin waxa ka dhacaya soomaaliya iyo musuqmaasuqa iyo dhibaatada iyo waxa ka socdo marka beesha caalamka aniga aad ma jeclay marka yihahdo guddi beesha caalamka iyo ninka yihahdo aad baan ujeedanahay intii aan shaqaynaayo laga soo bilaabo waaye allahu horeysa cabdullahi yuusuf alataliis ahaa oo xataa ama uwed qaadkii xataa xilka ay ugu wareejiyeen ilaa intaan marka yidhaahdo muxuu ahay muxuu ahay beesha caalamka waxyaaba badan ayaa soo xamustaa waa niman intii weyda sidii anaa wax keena dantooda ayaana ku jirta bulkan iyo qalqalka dhibaatadaa dhacdo in kamid ah madaxda muxuu ahay beesha caalamka ayaa maalin kulle waxaa ku yidhi waxan waxan waxan waxan maxaa ku jiray inta iikaa dambiga wuxuu yidhi aniga iima taalo soomaaliya u taalaan xaqiiq buu sheegay wixii kaashaa kuma yimaayo waa sigaana amar bixinaaya haddii wax kuley soomaaliya u taallaa marka dhibka jira ninkaas qaybay ka yihiin ayaga adduunaha yidhaahdo waxaan sideeynaa markii waxaa dhamaadaan anagooda meel soomaalida ay kasha doonto adduunaha yidhaahdo waya inagoo marka barnaamijka soo gabagabaynayna oo xalka ugudbaynaa waxaan rabaa inaan hal su-aal idin dhex dhigo caasho haddii lagu yidhaahdo sife ama tilmaan maantay madaxweynaha soomaaliya u baahan tahay ama guddoomiyaha baarlamaanka ee soomaliya u baahan tahay maxaad ku sifayn lahay dad nooceeya ayaa oranaba loo baahaya inay soo baxaan iyadoo dhibka dhamaad dhibka muuqdaa uu jiro
walaalo waxa waaye jabaalow waxa weeyaan waxbaan kasoo sheekaynay macnaha marka wixii aan kasoo sheekaynay waxa anugu aan sifiyey waxba kama bedelayaan waxba kama bedelayaan marka anagu waxaan anigu aan kusoo koobi lahaa qofkii ilaahay noo dooro dadkaas tegayna ay doortaan ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu khayr nooga dhigo oo khayr nooga dhigo oo ummad intaas oo jiil cusub ah baa waxay dhigataa jaamacado waxaan rabnaa inay jaamacadahooda sii wataan intaasaa subaxi iskuul u dareerta waxaan rabnaa inay iskuullahooda usii socdaan intaasaa muxuu ahay laga maalin walba laga wacyigeliyaa tahriib iyo dhibaato iyo jinni in ay muxuu ahay saxdo ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid aan waxba noo dhiminin oo muxuu ahaayey wax nagala dhicin oo dalkaas iyo dadkaas iyo dadkaas masaakiinta ah ee u naxa in ilaahay nooga dhigaan ilaahay ka rajaynaynaa waxaan ka rajaynaynaa kii alla noo dooro kaasaan anagu iimaanka ku qabnaa kaasaan waxaan rabnaa inaan muxuu ahaaye naashnaashano kaasaan rabnaa inaan u ducayno kaasaan rabnaa in uu muxuu ahaayey aan ilaahay u barino inuu wadadii aan rabnay uuna gaarsiiyo laakiin walaala macaan waxaan kala doordoorta anuma aqaanba oo hadeeraan ku yidhaahdo hebel baa muxuu aha noocaasaan u baahanay kanaan u baahanay maxaa yeelay wax walba waa soo arkay mid fiican oo xumaadaan arkay mid muxuu ahay xumaayo xoogaa fiicnaaday baan arkay muxuu ahaayey mid aadan u malaynayn oo muxuu ahaayey xaalado waaweyn lasoo baxaan aragnay marka aniga qof ii calaamadsaday oo haba yaraatay aan dhihi kara qof hebel baan dooranaya ma jirto kii ilaahay noo dooro baan muxuu u ducaynaynaa isagaana ilahay waxaan ka rajaynaynaa inuu khayrka noogu daro haye isla su-aashaas adigana
sidii walaashay u sheegtay ummadda soomaaliyeed maanta qof kastoo soomaaliya markaas su-aashaas weydiisata wuxuu leeyahay ilaah waxaa ka baryaynaa wax kheyr qaba in loo keeno annagana kulabkaasaa raacsannahay hebel iyo hebel iyo hebel kainayno waxaan leenahay ninka soomaaliya mideeya soomaaliya waxay u baahan tahay maanta qof mideeya waayo soomaaliya waa la kala geeyey waa la kala tegey meeshaayna maraysaa qof soomaaliya midnimadii soomaaliya iyo qaranimadii soomaaliya dib u soo celiya qof dadkii iyo dadkii soomaaliyeed kaaba diinta kaaba masaakiinta kaaba haweenka kaaba qof ina ummadan ay ku darsato u yidhaahdo hebelaa la yidhaahdo ilaahay waxa uu barya inuu soomaali keeno laakiin hebel iyo hebel iyo meelmadan intaasa kusoo kobaya aniga waya caasha ugu dambeyntii taladaada xildhibaanada imika lasoo doortay waxay doonaan baa maxaad maxaad kula talinaysaa maxaad ka oranaysaa waana ujeedinaysaa
xildhibaanada waxaa le horta ilaahay nabad yeelo oo ilaahay waxaa idin kaga baryayaa in ilaahay naftiina nabad yeelo oo noo jooga idin leenahay ilaahay ha noo kindaayo waxaan kula talinayaa marka waxa weeye sidii alla qofka alla idinku muxuu ahaayey aadiyo doorta idinku dib u fakera dalkiina dib ugu fakera muxuu ahaay waayuhu soo maray dib ugu fakera waxa uu baahan yahay ka fakera waxa adigu aad u baahan tahay ka fakera maxaa yeelay waxaa la yiri waxa hooyada u roon baa ilmahana u roon baa la yiri marka asaga waxa u roon baa aniga ii roon marka adigu waxaan leeyahay fakero waxa kuu roon oo islaad waa kuu roon yahay ila inshaalla waxaad u xarbinaysa waxa weye xildhibaan yaa noqon noqoteeda ilaahay baa kaa dhigay marka inta dib u fakertid saad ku noolaan lahayd oo caruurtooda ku noolaan lahayd oo waalidkaa ku noolaan lahaa oo qaraabadaada ku noolaan lahayd oo wixii aad gacanta ku haysato u cuni lahayd ilaa waxa meelaad kusid baad u baahan tahay habeen walaa ujeeda faaliyaha qaranka ee yacni xaqiiqada jirta uu ka hadlaya runta marka laga hadlo nin muxuu ahaay inta gurtay lacag gurtay meel uu ku cuno waayey oo lahalay qarshoy marka waxa weeye waxaadi meeshaad ku cuni lahayd oo ku maamulan lahayd ood ku joogi lahayd oo nagu xukumi lahayd dooro waan ku dhihi lahaa waya yuusuf haye yuusuf adiguna xildhibaanada maxaa kula dardaarmaysaa
bismillahi raxmaan raxiim xildhibaanada waxaan leeyahay xildhibaan kasta wuu og yahay dadkii rasaadka uu kusoo mariyay siduu kusoo galay maanta afka soomaaliya ee qof kastoo soomaaliya waxaa fiidka yaraya waxaa leeyahay xildhibaan oo waxaa gacanta lagu saarayaa waa kitaabka qur-aanka saaranaysaa inaad wakiil ka tahay mujtamaci soomaaliya meel kasta u joogaan codkaaga waxaa ku xiran masiilkii ummadda soomaaliyeed udoon nin dalka iyo dadka iyo diinta wax taraa udoon ayaa leeyahay ha raacin liidana ah soo usoo cesho halkii milyan doolar ama dhowrkii boqol oo kun doolar doorashada kaaga baxay yaa wadada xalka ee ilaahay uu jiheeyay sada muslim intaasaan leeyahay aniga howlaha arlada haddi lagugu aamino ummadda uu shaqeeyo adeega laga dhigo awoodiyo dulqaad awoodiyo dulqaad ee xala'an ayaa laga rabaa awoodiyo dulqaad awoodiyo dulqaad ee xala'an ayaa laga rabaa hays oran cidi kuma arkaysi ehela sheego hays oran cidi kuma arkaysi ina adeegso hays oran cidi kuma arkaysi ehela sheego hays oran cidi kuma arkaysi ina adeegso nin xilqaaday eed qadiib hooyu nin xilqaaday eed qadiiba
أولها أسندا أدي له عامله ومده الشقي عددا لقديبه أولها أسندا أدي له عامله ومده الشقي عددا لقديبه Kuma arkayse aqal jeexo hay soran idinkuma arkayse afka buuxso hay soran idinkuma arkayse aqal la jeexo hay soran idinkuma arkayse afka buuxso nin xilqaadaye qadyeer hooyee
barnaamijkii maan hadal oo igala qaybgelayeen caasho geela diiriya oo ku sugan magaalada gaalkacyo iyo yuusuf cismaan shimbir oo ku sugan magaalada muqdishona intaas ayaan kusoo gabagabaynaya tali kulantadeena dambe barnaamijka mid laba intaan iskuman doona waa jamaal faarax adana barnaamijka idin socodsiinaya idinku dhaafaya sidaasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu